guddiga xaafadda gooliis oo kaashanaya maamulka dowladda hoose ee degmada badhan ayaa xaafadda ka wada olole kor loogu qaadayo nadaafadda iyo bilicda magaalada waxayna ololaha nadaafadeed ay ka sameeyeen waddada isku xirta ceelka ah iyo magaalada guddida xaafadda oo kaashanaya maamulka dowladda hoose ee degmada badhan ayaa ololahan iska kaashanaya iyagoona dhammaan bulshada xaafadda ugu baaqay in laga waantoobo meelaha bannaanaha ah ee ay dadku qashinka dhigaan beddelkeedana ay saaraan baabuurta loo asteeyey qashinka annagoo ah guddidii xaafadda golis iyo dadkii shacabkii kale xaafadda deganaa waxaan halka iskugu nimi inaan ka shaqayno waddadan gasha ee ceelka magaalada baran oo runtii ee ahayd waddo aad iyo aad u dhinsan oo wasakh badan ay gaartay sidaas daraaddeed maanta oo taariikhdu tahay ayaan halka isku ballansannay si aan uga shaqayno shaqada aragta inay baaxadda weyn u qabanno iyadoo ay nagala shaqaynayeen bahda dowladda hoose bahda fiyadowrka iyo gawaaridii runtii shaqo weyna la qabteen maanta waxay noo keeneen qalabkii iyo wixii lagu shaqayn lahaa annagu haddaan guddideenahayna halka waxaan isku niminaa shaqadii qabanno waxaan rabnaa inaan idhaahno dhammaantiin shacabka bulshada xafadan degan waxaan ka codsanaynaa inaynay qashinka halka keenin oo ay qashinka saaraan gaariga haddii qashinka gaariga la saaro magaaladeena waxay noqonaysaa magaalo nadiif ah oo runtii magaalo aad iyo aad u nadiif ah waxaan codsanaynaa oo cod dheer ku codsanaynaa annagoo ah guddidii xaafadda oo gabdhihii iyo ila joogaan iyo cabdi daawad iyo gawaaridii in la saaro gawaaribay kasanaa qashinkeena ka qaada waxaan codsanaynaa oo ilaahay dartii u codsanaynaa in gawaarida qashinka la saaro oo harakan laga daayo qashinka la dhigayo meeshani way dhimatay laakiin waa ka shaqaynay waa markii labaad oo aanu sanadkan bilowgii dhammaadkiisii iyo sanadka bilowgiisii aan ka shaqayno aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaanu isugu nimi qorshe howleedkii dowladda hoose annagoo guddiyadii xaafadaha iyo guddoomiyaheeda ayna weheliyaan inaanu olole nadaafadeed ka wadno xaafadda golis oo aanu si magaranaysaa aanu ka wada shaqaynayno oo iska kaashanayno maanta waxaanu ka shaqaynay xaafadda golis dhammaan qashinkii bannaanada yaale waa qaanday gawaadhidii dowladda hoose baanu saaray marka waxaanu aad iyo aad dadka unugu boorinaynaa inay ilaaliyaan nadaafadda in la iska kaashado dhammaan xaafadda golis guddiyadeeda iyo dowladda hoose inay iska kaashadaan sidii ay u cirib tiri lahaayeen kashin meel yaalla oo meel xaafadaha dhexdeeda ha yaallo ama waddooyin ha yaallo in la saaro waxaanu kaloo waanu ku boorinaynaa xaafadda in dhammaan guri kasta oo xaafadda golis ku yaalla uu gaarigaa qashinka saaro lacag weyn lagama qaado waa ogtihiin inta badan waxaanu ku qaadnaa waa xal xaal iska masuul baanu ku qaadnaa marka dadku ha ka waantoobeen inay intay kashin guriga ka soo qaadaan ama reer kala duleedkooda dhigaan ama bannaanka iyo waddooyinka inay dhigaan arrintaa waxaanu rabnaa inaanu kor iyo hoosba ku dhawaaqno ilaa arrinta ka waatoobaan waxaanu rabnaa in loo diyaar garoobo magaaladana sida bilicdeeda iyo horumarkeeda looga wada qayb qaadan lahaa aan guddida lagu hadlayn dowladda hoose lagu hadlayn qof walbii kaalin mugle oo wax ku oola inuu ka qaato baanu doonaynaa sida aad aragtaa waxaan us bannaanka ugu soo baxnay maanta oo shaqooyinkii ama shaqa howleedkii aan maanta qaban jirtay uga nimi inaan ka shaqayno maanta danta guud ee xaafadda golis inaan ka shaqayno waxqabadka horena waanu u galay sanadkii hore ina dhaafay wax badan baan ka qabanay sanadkanna waa kan oo haddaan bilownay maalintii noogu horreysay ma aha insha allah wixii tabateera intii itaalkayguna gaarsiiya waanu wadaynaa xaafadda goris afarkeeda waxyaheeda kala duwan waxaan ka codsanaynaa guri kasta oo xaafadda goris ku yaal reerka degan guriga hortiisa inay horta dhagaxa ka guraan marka hore dhagaxa waa lagu rafaaday oo qashinka qabanaya waxaan rabnaa reer walba gurigiisa dee intay iska seexdaan inanay oran dee waana laga goynaya geedka garamaaga ee cadowga qashinka qabanaya ee colka qabanaya ee qodaxda leh ee dilaaga ah inay iyagu jaraan guriga labadiisa irdood ka nadiifiyaan reerna inta gurigiisa loogu tago albaabka lagu garaaco la oran maayo geedkaanu idinka jarin waa inay iska gooyaan iyagoo waxaan ku idhahdaa ay nadiifiyaan waxaan kaloo doonaynaa dhulka aanu qashinka ka goho ilaahay dartii inay qashinka uga daayaan